ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa daafuray barnaamijka hooyo u heeli qarankaaga kaas oo lagu muujinayo kaalinta muhiimka ah ee hooyooyinka soomaaliyeed ay ku leeyihiin amniga iyo xasilinta dalka mudane xamse ayaa si qoto dheer uga hadlay sida ay haweenka u yihiin tiirka ugu muhiimsan ee dhisidda nabadda iyo amniga wuxuuna tilmaamay in hooyooyinku ay leeyihiin awood gaar ah oo ay ku baraarujiyaan bulshooyinka u horseedana xasilooni iyo sidoo kale is-aaminaada guud ahaan sida la wada sheegay hooyada qiimaha ay ku leedahay bulshada waad iska garanaysaan la-aanteed cidna ma jirteen adduunyaduna ma jirteen wax jiri lahaana ma jiro wax wanaagsan ahaa saraan lahaana ma jiraan marka hooyo ma rabo inaan kusii dheeraado dadkao dhanna waad wada fahamsantihiin dareen gaarayna leedahay oo aada uma jecel inaan aada usi sheeg sheego laakiin hooyo waxaa weeye waad ogtihiin waxta maanta meeshaan waxaa loo fadhiyo waxa weeye waa dareen iyo xanuun jira oo dhammaan dadkeenna haystaa meel kastoo joogaan haddii uu yaryahay iyo hadduu wen yahay qof kastoo soomaaliya meel kastuu joogo dal iyo dibad xanuun haya ayuu kulankani ka tarjamaya oo calaamad u yahay
haweenka soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaata dhisidda dowladnimada hagaajinta amniga iyo wacyigelinta dhallinyarada si ay uga shaqeeyaan horumarka dalka